marka ugu horeysa annaga dalka kenya ee dariska aan nahay mar walbana waan dhahnay haddana waan ku celinayaa waxaan aad iyo aad ugaga mahad celinaynaa abaalna uga haynaa shan iyo labaatankii sane lasoo dhaafay ee dadkeennu ay martigeliyeen oo ay soo dhoweeyeen wax badan ay la qabteen runtii abaalkaasi aad iyo aad ayaan ugu haynaa dowladda iyo shacabka kenya intaba waanan dareemi karnaa culaysyada labaatan iyo shan sano kadib ay dareemayaanna aada iyo aad ayaan u fahmaynaa hase yeeshee waxaa jirta heshiis dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya iyo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ka dhexeeyo saddex geesood ahaa heshiiskaas oo aan dadkan qaxootiga ah sidii dalka soomaaliya loogu celin lahaa looga wada hadlayay annagu mabda-iyan waxaan qabnaa dadkeenna waa u baahannahay waana inay dalka waa inay ku soo noqdaan waxaa keliya ee laga wada hadlayaa ee dowladda kenya aan kala hadlayna waxay tahay iyo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa iyo caalamka intiisa kaleba siday usoo noqon lahaayeen madaxweynaha ku-xigeenka dalka kenya waan kulannay waan mahadcelintaas iyo abaalkaasna waan u gudbinay waxaa kaloon u gudbinay in dadkaasi soo celintooda mar walba looga dhex shaqeeyo heshiiskii saddexgeesoodka ahaa ee dowladda soomaaliya dowladda kenya iyo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ay hore u wada galeen kaas in dib loo xoojiyo la adkeeyo maxaanku irahdaye sidaasne dadka soo noqoshadiisu ay noqoto mid nidaamsan oo maxaanku irahda macno badan leh dadka karaamadooda iyo sharaftooduna ay ku jirto sidaas ayaana waxyaabaha oo amniga uu ka mid yahay oo environmentiga dhibaatada gaartay deegaanadaas ay ka mid yihiin dalka kenya sida keliya looga baxsan karaaye waa in la xaqiijiyaa dadkaasi si nidaam ah inay dalka ugu soo noqdaan dalkana looga diyaargaroobay si aanay mar kale haddana dib ugu noqonin waxaanan filayaa madaxweyne ku-xigeenka arrintaa inuu nala fahmay dhowaanna kenya ayaan booqan doonaa aniga iyo madaxweynaha iyo labada dowladoodba guud ahaan arintaas si faahfaahsan oo dhammaystirna looga hadli doono haddii alla yiraah xaalado waxaa jira mararka qaarkood dadku ay leeyihiin qaxootiga qaarkood waxaaba dhici kartaa in si qasab ah looga saaro xeryaha qaxootiga laguna celiyo deegaano dhinaca xadka aan aada uga fogeyn oo meelaha qaarkoodna amniga aan la ammaanaynin oo la leeyahay amnigu aada uma wanaagsana taas markaase u aragta haddii qaxootigaasi ay noqoto in si qasaba lagu celiyo taas sax ma ahan dowladda kenyana si cadaan ugu sheegnay in dadka si khasab a lagu soo celiyahi inay dhibaato badan ka dhalanayso ma aha dadka dhibaata gaaraysa waa run laakiin duruufaha kenya ku kalifayo dadka hala celiyo inay tiraa xal uma aha in dadka khasab lagu celiyo waa kow qodobka labaadna dee shuruuc caalami ah oo dadka qaxootiga iyo sida loo maaraynayo loo maamulayo jiro ayaa jirta dowladda kenyana dalalka shuruucdaas caalamiga wax ka saxiixay wax ka ogolaaday oo ay tahay inay dhowraan ayay ka mid tahay mana rajaynayno in ay sidaasi wax u dhici doonaan haddii alla yirah bal aragtida dowladda iyo jawaabta ay ka bixinayso dowladda kenya oo wararku ay sheegayaan inay bilowday dhismaha derbi u dhexeeya labada dal ilaa iyo haatan inta aan rasmiyan u ognahay ama ofishali aan u ognahay waxaa weeye in dowladda kenya ay rabto in ay dhisto xuduudda meelaha xuduudda la isaga gudbo oo dhinaca kenya laga dhisi doono dabcan dhinaca soomaaliyana laga dhisi doono mar dambe laakiin kenya hadda inta aan ognaa waa intaas derbi xuduudda oo dhan oo la dhisayo oo aan rasmi ahaanna loo soo gaarsiiyey dowladda kenya ay noo sheegtay ma jirto mana u malaynaayo in ay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo xiriir ahaan intaba ay wanaagsan tahay derbi lagu kala gooyo labada dal sabab loogu kala gooyona ma garanayno lianna dadka labada dhinac ee xuduudda deganba dantoodu maanta derbi kuma jirta ee wax kale oo ka muhiimsan derbiga oo haatanna aan annaga iyo kenya aan ka wada shaqeeyo hayno oo ah in maxaanku irahdaa dhulkaas labada dhinac ee xuduudda ku yaalba ammaankiisa la xaqiijiyo qolooyinkan argagixisada nabadiidka laga sifeeyo kadibna la fududeeyo isugudubka iyo wada noolaanshaha labada shacab intaan ognahay waa intaas haddii sheekadaasi saxaafadda marmar waan ka maqalnaaye ay jirtana marka si rasmi ah dowladda kenya ay noogu soo sheegto ayaan mowqifka noocad ka sheegi doonaa haddii alira